إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah deb khasaare sabe ayaa ka kacay suuqa degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in kiisaska dacwadaha ugu badan ee qabanayaan ay tahay falaalka ay geysanayaan maleeshiyaadka macuusleyda ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyagoona tilmaamay inay cabasho ka yihiin canshuuraha badan ee lagu sorogay xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa dowladda federaalk ee uu ka mid yahay ku eedeeyey inay xaraashay sucul danguud iyo guryo ay deganaayeen mas-uuliyiin hore madaxweynaha dowladda federaalk ayaa u safray dalka yuganda halkaas oo kula kulmay yuweri museveni warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dagaalka u dhexeeya masjidka iyo kiniisadda ee ka socda mandiqada bariga afrika intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan haatanna u diyaargaroob ah iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeenimo xadda taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sideedda bisha februari laba kun shan iyo labaatanka markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan dib khasaare sabe ayaa ka kacay suuqa degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe debkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed ayaa galabnimadii shalay ka kacay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe inta ilaa iyo haatan la ogyahay debka ayaa burburiyey laba iyo labaatan goobood oo ka mid a goobaha ganacsiga dhimashadana waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo caanka ah gudaha degmada saakow dadka shacabka waxay ku kala aragti duwan yihiin sababta debka mana jirto sabab ilaa iyo hadda la isku raacay oo ku saabsan debka kicitaankiisa balse waxaa socda baaritaano wado maamulka magaalada oo lagu kurgalaya sababta musiibadan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe ugaas biyey ugaas axmed iyo nabadoona cabdulaahi ansaari oo ku sugan magaalada ayaa ka tacsiyey musiibadan iyagoona ku baaqa in la sameeyo isxilqaan loogu gurmanayo dadka ku hantibeelay debka
Ee, masiibadaas runtii way dhacday mana caddo cid maanta sheegi karto oo caddayn karto waxay ka kacdayna ilaa hadda lama hayo Ee, dhibkan ilaah keena haddana alxamdulillah ilahi waa naga demiyey wixii bixi lahaana way baxeen laba wiilaa ku dhimatay dadkii dhalay waxaan leenahay samir iimaan allah siiyo waa ka tacsiinaynaa sababaha keenay dabkan wixii dhaliyey walaadaa soo caddayn doonto kadib markii soo caddaatana waa la baahin doonaa marka inaan samirno oon sabir qaadano oon alla isku xirno baan isu dardaarmaynaa si guud annagoo dhibka iyo xanuunka idinla qaybsanayna walaalayaal waxaan sugaynaa qolada walaayada ah iyo dadka baaristan ku shuqul leh xiliyadan oo kale mar kale joogo jiilaalka waxaa dhacda in dab uu kaco waxaana muhiima bay leeyihiin in dheergaradku in dhacdooyinka wax laga barto si looga hortago hadday dhacaanna khasaarahooda loo yareeyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in kiisaska dacwadaha ugu badan ee qaadayaan ay tahay falalka ay geysanayaan maleeshiyaadka macuusleyda waa kan farxaan cali cabdulaahi
xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in kiisaska dacwadda ugu badan ee ay qaadaan ay tahay falalka ay geystaan maleeshiyaadka macawisleyda wuxuu sheegay in sanadkii tegay ay diiwaangeliyeen koror dhan boqolkiiba kow iyo toban kiisaska tacadiyaadka ay geystaan maleeshiyaadka macawisleyda wuxuuna dalbaday in maxkamad iyaga u gaar ah loo dhiso oo ay qaati ka taagan yihiin dhinaca kale waxaa kiisaska aan qaadaynay waxaa kor u kacay wuxuu ahaa kiisas annaga marka horeba ammaano nagu ahaa oo ahaa kiisaska macawisleyda ee galaan maleeshiyaadka qabiilada arrintaasi cabashadaasi wasiirka cadaaladda halkaan fadhiyaan horta kula qabsahaynaa xaajadaasi hoos ha noogala dhigo Ee, maxkamadii in loo sameeyo ayaan dalbanaynaa culeys badan ay nagu hayaan arrinta macawisleyda boqolkiiba kow iyo toban ayay sanadkan kor u kacday arrintaasi ilaa ciidamada ay dilanay marayaan baa fahmaysaanba culeys badan ay nagu hayaan macawisleyda marka laga yimaado dhibaatada ay ka sheeganayaan ayaa waxaa dhanka kale garsoorada ka shaqeeya maxkamadaha dowladda federaalka ay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka ku nool gobollada dalka gaar ahaan kuwooda ku sugan muqdisho haddaba nidaamka ay ku sheegeen cadaaladda soomaaliya ayaa horey loogu eedeeyey musuq maasuq iyo laaluush qaadasho ba'an iyagoo askar loo xiray dil ay geysteen ugu beddeshay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo aan waxba galabsan sidaasna xaqdarro loogu dilay sida ay xaqiijinayaan dad badan oo xog ogaal u ah arrimahaasi ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyagoo tilmaamay inay cabasho ka yihiin canshuuro badan oo lagu soo rogay faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdulkhaaliq macali cabdiweli ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyagoo tilmaamay in ay cabasho ka yihiin canshuuraha badan ee lagu soo rogay iyo cadaadis xooggan oo uga imaanaya hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka warqad ka soo baxday ganacsatada gobolka banaadir ayay ku sheegeen inay go'aan ku qaateen inay gebi ahaan bixiraan ganacsigooda maadaama ay qaati ka taagan yihiin hanjabaad xiriir ah oo ay kala kulmayaan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka iyo sidoo kale canshuuraha xaddhaafka ah ee lagu soo rogay ganacsigooda warqadda ay soo saareen ganacsatada oo soo baxday habeenkii xalay ayay maanta dhaqangeliyeen waxaana xihan suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee bakaaraha iyo kuwa la mid ah waxaana la arkayaa albaabada suuqa bakaaraha oo gebi ahaanba xihan waxa ay sidoo kale sheegeen in ay kasoo horjeedaan warka maalmo ka hor ka soo baxay maamulka gobolka banaadir oo ay ku sheegeen in ay ganax ka qaadayaan dadka ku saxarooda derbiyaha magaalada ganacsatada oo go-aanka soo saaray ayaa hadda waxa ay gebi ahaanba dhaqangeliyeen warqaddii ay isku afgarteen waxaana maanta xidhan suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wax war ahna kama soo bixin dowladda federaalk oo ay ku jawaab celinayaan xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa dowladda federaalk ee uu ka mid yahay ku eedeeyay inay xaraashayso dhul danguud iyo guryo ay deganaayeen mas-uuliyiin hore faahfaahinta warkan waxaa la diyaarah mubaarak cumar xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa waxa uu dowladda federaalka ku eedeeyey inay xarashayso xarunta villa baydhabo ah dhul danguud cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa tilmaamay in dowladda federaalka uu hogaamiye xasan sheikh ay ku howlan tahay ibinta guriga uu magaalada muqdisho ka deganaa maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ah ra-iisul wasaarihii dowladdii hore soona noqday madaxweynihii hore ee maamulka la baxay somalilan wuxuu waxa laga xumaada ku tilmaamay sida loogu aamusan yahay dhulbaabka ka dhanka hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay ee ay wadda dowladda federaalka haddii aan laga hortegin dhulboobka ayuu sidoo kale sheegay inay xaaladdu gaari karto meel halis ah islamarkaana uu dhulboobku saameeyo guud ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho hadal ka soo yaray cabdiraxmaan cabshakuur ayaa ku soo aadaya xilli magaalada muqdisho uu ka wado madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh dhulboob xargegoosad ah bilihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka waxay tobanaan kun oo qoys ka barkicisay degmooyinka gobolka banaadir haatan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa kusoo laba kacalaysay dulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba madaxweynaha dowladda federaalk ayaa u safray dalka uganda halkaas oo kula kulmay yuweri museveni cali aadan xasan ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo akhrinaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa safar ku tegay dalka uganda isagoo magaalada caasimada ah ee kambaala kula kulmay yuweri museveni oo ah madaxweynaha dalka uganda kulanka labada dhinac oo ahaa mid kooban wuxuu xasan sheekh maxamuud kaga hadlay dagaalka ka socda soomaaliya ee uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay in loo baahan yahay taageerada shisheeyaha inkastoo aanan si faahfaahsan loo helin waxa ay labada dhinac isla garteen haddana safarka xasan sheekh maxamuud uu ku tegay dalka uganda ayaa la mid ah safaro xiriir ah oo waayihii ugu dambeeyey uu xasan sheekh maxamuud ku raadinayay ciidamo afrikaan ah oo ka qaybgala dagaalka ka socda soomaaliya kaas oo ay shisheeyuhu ku daaleen inkastoo dowladda uganda ay qeyb ka tahay duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya haddana wuxuu xasan sheekh maxamuud ka doonaya yuweri museveni inuu ku cadaadiyo dowladaha reer galbeedka sidii loo meelmarin lahaa taakulada dhaqaale ee ciidamada shisheeyaha ee yusom taas oo aanan weli gacan lagu haynin bishii dhammaatay ee janaayo ayuu bilowday magacbedelka loo sameeyey duulaanka shisheeyaha soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto wax isbedel ah uu ku yimid duulaanka kooda reer galbeedka oo ugu horeeyo maraykanka waxayna diidan yihiin inay dhiibaan dhaqaalaha rasmiga ah ee duulaanka
warkan dhegeystayaal fiidnimo wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii islaamiga ahel furqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa dagaalka u dhexeeya masjidka iyo kiniisadda ee ka socda mandiqada bariga afrika
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا الرأس أمريكا وهم أيدي لها والأرجل
dagaalka u dhexeeya masjidka iyo kiniisadda waxa uu ka socdaa geeska afrika qarniyo badan jihaadka lagula jiro nasaarada xabashida ah waxaa iska dhexleeyay muslimiinta geeska afrika boqortooyada aksum waxay ahayd xarunta kiniisadda xabashida laga soo bilaabo qarnigii koowaad ilaa iyo qarnigii labiyo tobanaad ee milaadiyada ilaa iyo maanta waxaa ixtiraamaa kirishtaanka xabashida waana xarunta laga abaabulo weerarada iyo shirqoolada ka dhanka muslimiinta geeska afrika boqortooyada aksum waxaa dagaalo culus la galay muslimiinta ku nool dhulka geeska afrika waxaana ugu caansanaa hogaamiyaasha dagaalada adag la galay nasaarada xabashada etoobiya hogaamiye axmed gurey oo madax ka ah imaarada islaamiga ee cadal nasaarada xabashada waxay kumanaan muslimiin ah oo ku noolaa geeska afrika ku qasbeen inay qasab ku qaataan kirishtaanka cilmibaare ingiriis ah oo lagu magacaabo thomas ernold wuxuu ku sheegay buuggiisa dacwadda islaamka oo uu daabacay sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo sideedii in shan kunoo muslimiin ah geeska afrika ku noolaa lagu qasbay qaadashada diinta kirishtaanka markay taariikhdu ahayd sanadkii kun sideed boqol iyo siddeetankii miilaadiyada halganka u dhexeeyay nasaarada xabashada iyo muslimiinta waxaa ku shahiday hogaamiyaal muslimiin ah sida halyeygii muslimiinta geeska afrika madaxa u ahaa axmed gurey allaha ka aqbalo shahaadada dhanka gaalada dagaalada ay muslimiintu la galeen waxaa laga dilay sanadkii kun shan boqol afartan iyo labadii miilaadiyada hogaamiye militari oo boortaqiis ah oo hogaaminayay dagaaladii saliibiyiinta ee bariga afrika oo lagu magacaabi jiray christopher degama oo ahaa wiilkii uu dhalay gaalkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray feesco degama sidoo kale hogaamiyaasha laga dilay gaalada waxaa ka mid ahaa oo uga caansanaa boqorkii kirishtaanka xabashada ee lagu magacaabi jiray lubna donqul waxaana dhegta dhiigga loogu daray gaalkan macrako loogu magacdaray wafilaah oo ay ku kulmeen muslimiinta iyo gaalada muslimiinta geeska afrika degan dhankooda waxay gurmad ka heli jireen dowladihii islaamka ee sixigay ee sida cuhmaaniyiinta loolankaas ama siraacaas adag ee dhex maray masjidka iyo kiniisadda ayaa weli ka socda geeska afrika waxaa maanta mar kale dhulballaarsi samaynaya nasaarada xabashada oo sannadihii lasoo dhaafay ay ku dhawaaqayeen inay awood kula wareegayaan badda soomaaliya iyagoo ka shidaal qaadanaya dagaalka diimeed ee ka dhexeeya masjidka iyo kiniisadda geeska afrika
وتوحدوا يا مسلمون على الكفور واعملوا طوبى لمن جعل الإله به الشريعة توصلوا وضعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهمل فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهملون
warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaa u dambeysay warbixintaas waa inaga inta